Bili Novembar ee sanadkii hor Yamarkii ku horeeytay magaalada Baydhabo la Kadaafur qoraalka farta-mayga ee sida rasmiga ee dowladda ay aqoonsataa inkastoo ay jireen in mar hore aqoon-yahannadu qoreen farta-mayga balse ay aqoonsan helna dastuurka Soomaaliya ku qoran in dalka afka u siiya maya maxaa tiri taasoo waajibka dhagaasa in si siman dowladda ay adeegsata lamada lahjadood islamarkaana ay hormarida haddaba ma eta walaankan qorshe ee dowladda sidii aan horumari lahayd tii afka mayga oo hadda walbadan isku bedeli maadaama la qori wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud iyo weliba wase sheegay intii ka dowlad ahaan iyo bogaadiyana horumarka farta-mayga usoona sheegay intii oo ku shaqeeyana marka golayaalka dowladda federaalk iyo hadiiran dadaal geliyi doonana sidii oon horumari lahayn taasna usa waajibka dhikow dastuurka dalka soomaaliya
waa qodob oo dastuuri ah qodob dastuuriya marka uu yahay waxa u dhimano waxa waaye keliya see loo hirgeliyaa see loo hirgeliyaa hadda saad sheegtayba sanadkii hore bishii novembar halkan waxaa lagu qabtay shirweyne oo looga hadlay lagu furay oo madaxweyne cabdicasiis furay oo aqoon-yahano badan oo soomaaliya ka soo qayb galeen rofesarre ka soo qayb galeen looga hadlay alifmaai lagu daxfuray macnahe taasu waxay ay gogolxaar u tahay runtii in laga dhabeeyo mabda'ii ku qornaa dastuur ku qornaa in laga dhabeeyo oo dhaqdhaqaaq la muujiyo kaasuu marka ugu dambaysaahu waxaan ku rajawaynaa inuu soo gaari doono heerka oo maaragtay go'aanka gaarista dowladda soomaaliya inuu soo gaari doono masiirka iyo socodka halkaan ka bilowday novembar safarka meeshaan ka bilowday waxaan aad ugu rajawaynaa dadka wada markaan fiirsho ama siyaasiyiin ha ahaadaan madaxweyne cabdicasiisu horeeyo ha ahaadaan dadka aqoon-yahanka oo brofeesarada ah oo runtii aniga ka wasiir ahaana wasiirka cadaaladda iyo dastuurka ah igala hadlay wasiirro badan oo kale kala hadlay xukuumadda kala hadlay waxaan u malaynaa dhaqdhaqaaqaas iyo activitieskaasu inuu midhodhal yeelan doono waana bogaadinaya runtii inay soo bilaabeen waxaan isleeyahay rag kuf u ah inay yihiin annaguna waa qabnaa in himiladaas dastuuriga oo meeshaa ku qoran laga dhabeeyo